نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin muxuu yahay qorshaha markabka shidaal qodista ee turkigu uu keenay soomaaliya muxuuse yahay ajandaha maamulka ankara uu ka leeyahay dhaqaalaha iyo guud ahaan khayraadka dalka soomaaliya warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa mucaaradka dalka kenya oo cambaareeyey weerar kaga yimid ciidamo daacad u ah madaxweynaha dalkaasi william ruuto barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobbada kale waxaa ka mid a munaasabad lagu daahfurayey xarun caafimaad oo ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabaddaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa dowladda itoobiya oo la og yahay inaysan bad lahayn oo ku dhawaaqday inay soo iibsanayso in ka badan shan iyo toban markab qodobbadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mucaaradka dalka kenya ayaa cambaareeyey weerar kaga yimid ciidamo daacad u ah madaxweynaha dalkaasi ee william ruuto warbixintaas iyo kuwo kale oo xiise badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka kenya oo cambaareeyey weerar kaga yimid ciidamo daacad u ah ruuto isbaahisi ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka dalka kenya ayaa cambaareeyey weerar ciidanka ammaanka ee dowladda kenya ku qaadeen hogaamiyayaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda kuwaasoo isku soo bax siyaasadeed oo ka dhanah dowladda qabanayay isku soo baxa oo sabtidii ka dhacay waddada xidhiidhisa gitaru iyo kikuyu ee ka tirsan ismaamulka kiambu ayaa waxaa hogaaminayay siyaasiyiin caan ah oo mucaaradsan siyaasadda william ruuto oo ah madaxweynaha kenya waxay sheegeen in weerarka ciidamada ammaanka ee lagu hakiyey isku soo baxa ka dhacay kikuyu uu ahaa mid si ulakac ah loo qaaday oo halis weyn lagu geliyey nolosha hogaamiyayaasha mucaaradka mucaaradka isku soo baxa dhigayey waxaa hogaaminayay siyaasiga lagu magacaabo kolonzo musiyoka wuxuuna sheegay in dhacdada ay u dhiganto iskuday dil ah oo la doonayay in hoggaanka mucaaradka lagu soo afjaro ciidanka ammaanka ee loo adeegsaday weerarka ayuu ku weedeeyey inay si xaddhaaf ah u adeegsadeen awood ciidan ilhoreedyo kale ayaa sheegay in ciidankaasi rasaas sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas kale oo caag ah ku fureen kolonyo gaadiid ah oo ay saarnaayeen kolonzo musyoko rigathi gashakuwa iyo eugene wamalwa oo ah hogaamiyayaasha mucaaradka ee dalka kenya mucaaradku waxay warbixintooda ku sheegeen in weerarka uu sababay inay kala jabaan qayb ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ay sheegeen inay gaareen kikuyu halka qayb kalena loo weeciyey mayi mahiyu ciidamada ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay si joogto ah u eeryanayeen kolonyada iyaga oo ku ridayey rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa intii ay ku daba jireen william ruuto oo ah madaxweynaha dowladda kenya ayaa xilligan wajahayaa mucaaradad aada u xoogan maalmo ka hor ayay ahayd markii la afduubtay sarkaal ka tirsan mucaaradka ku-xigeenna u ah rigati gashaguwa oo ka mid ah hogaamiyaasha isbaaysiga mucaaradka kenya waxaan markaana soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa xaafadda a d c da ee gudaha magaalada baydhaba waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga waxaan markaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya oo aan bad lahayn oo shaacisay inay soo iibsanayso in ka badan shan iyo toban markab oo cusub etoobiya oo si weyn u doonaysa bad iyo dekad ay iyadu leedahay ayaa waxay wadaa dadaallo ay ku dhisayso awooddeeda ciidamada badda iyo sidoo kale maraakiibta xamuulka ah si ay uga maaranto maraakiibta kirada ah waxayna dowladda etoobiya shaacisay inay soo iibsanayso lix iyo toban markab oo cusub kuwaas oo shan sano gudahood ku soo gaaraya xeebaha geeska afrika taas oo dowladda etoobiya ka dhigaysa mid ka mid ah waddamada ugu maraakiibta badan gobolka geeska afrika shirkadda etoobiya u qaabilsan gaadiidka badda ayaa ku dhawaaqday qorshahan ay etoobiya ku soo iibsanayso lix iyo toban markab oo cusub kuwaas oo la sheegay in ay samayntoodu socoto waxayna shirkaddani sheegtay in maraakiibtani ay xoojin doonaan kaalinta etoobiya ee ganacsiga badda iyo saadka caalamiga ah inkastoo ay etoobiya horey u soo iibsatay maraakiib u badan kuwa xamuulka qaadaa haddana kuwa cusub ee ay damacsan tahay ayaa noqonaya maraakiibtii ugu badnaa ee ay soo iibsanayso madaxa shirkadda etoobiya u qaabilsan gaadiidka badda ayaa sheegay in maraakiibta cusub ee ay ku tala jiraan soo iibsashadooda ay qayb ka yihiin istaraatiijiyadooda guud ee etoobiya ay ku doonayso inay ku noqoto dal leh gaadiid ku filan si ay u badbaadsato ayuu yidhi lacagaha badan ee kaga baxa maraakiibta kirada ah ee ay ganacsatadeedu isticmaalaan etoobiya waxay hadda haysataa raxan maraakiib ganacsi oo tiradoodu kor u dhaafayso toban markab kuwaas oo inta badan adeegsada dekadaha jabuuti dalabka maraakiibta cusub ee etoobiya ayaa ku soo beegmayaa xilli ay si weyn ugu hanqaltaagayso inay marinbadeed ka hesho badda cas ama badweynta hindiya si gaar ahna waxay aad u doonaysaa inay dhaqangeliso heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka la baxay somalilan ee ka arrimiya qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa yuganda oo ku hanjabtay inay ciidamadeeda la baxayso haddii aan qayb laga siin shidaalka soomaaliya kadib heshiisyadii shidaal qodista ee dhex maray kooxda gurgurta iyo dowladda turkiga iyo tallaabadii ankara ee markabka shidaalka qoda ugu soo dirtay soomaaliya ayaa waxaa isi soo tarayaa hanqaltaagga ay dowladaha duulaanka ku jooga dalku u hayaan boobka khayraadka soomaaliya genaraal mahuzi oo ah taliyaha guud ee ciidanka yuganda sidoo kalena ah wiil uu dhalay madaxweynaha dalkaasi yuweri museveni ayaa sheegay in dowladoodu ay dhankooda ka doonayso shidaalka soomaaliya genaraal mahuzi oo hadallo kala duwan ka jeediyey fagaarayaal ayaa dowladda turkiga ku weydiiyey in iyada kaligeed ay ka faa'iidaysanayso kheyraadka soomaaliya iyagana ay dalkan kaga baxday dhiigga kumanaan askari oo yugandhiis ah mashaariicda dhaqaale ee turkidu ka helaan soomaaliya ayuu sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka yuganda sheegay inay ku heleen dhiigga askartooda haddii kalena aysan arrintaasi suurtoobi lahayn sida uu warka u dhigay isaga oo dalbanaya in qaybtooda yugandho laga siiyo howlaha shidaal qodista ah ee turkidu wadaan ayuu genaraal mahuzi dhanka kalena u goodiyey xukuumadda dabadhilifka ah ee garwadanka uu ka yahay rajab tayib erdogan ciidankayaga waan kala baxaynaa soomaaliya bal aan aragno sida turkidu ay soomaaliya uga badbaadiyaan al-shabaab ayuu yidhi genaraal mahuzi wuxuu sidoo kale sheegay in haddii aan la aqbalin dalabaadkiisa ay ka fiirsan doonaan in ay xiraan safaaradda dowladda turkiga ay ku leedahay caasimadda yuganda ee kambala cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka muxuu yahay qorshaha markabka shidaal qodista ee turkigu uu keenay soomaaliya muxuuse yahay ajandaha maamulka ankara uu ka leeyahay dhaqaalaha iyo guud ahaanba khayraadka dalka soomaaliya warbixin amuurtaasi lafaguraysa waxaa inoo soo koobayaa cismaan axmed dhuubow tan iyo markii murtad gurguurte uu ku soo laabtay kursiga kooxda riddada soomaaliya wuxuu dardargeliyey heshiisyo halis ah oo lagu boobayo dhaqaalaha soomaaliya kuwaas oo uu la galay dowlado ay ka mid yihiin turkiga shiinaha qatar imaaraadka carabta iyo sacuudiga in soomaaliya lagu soo qaaday duulaan oo loo dan leeyahay in soomaaliya hantidii kaydka waddanka u ahayd oo taallay ciiddeenna hoostiisay arrintii iyo iyo iyo iyo iyo iyo kaydkii soomaaliya oo yaallay badaha hoostooda in la xaalufiyo arrintaas waxaa ku jira shirkado waxaa ku jira hay-ado waxaa ku jira dowlado waxaana ku jira afraad soomaaliya intaba waa la yaqaanaa magacoodana waa la yaqaanaa meelahay ka shaqeeyaanna waa la yaqaanaa dowladda riddada turkiga ayaa safka hore kaga jirta dowladaha boobka xooggan ka wada soomaaliya kadib markii ay heshiisyo la xidhiiraha dhinaca dhaqaalaha badda kalluumaysiga iyo amnigaba la saxiixdeen gurguurta iyo kooxdiisa batroolkan waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii takadda magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad ku sheeg ay soo abaabushay kooxda riddada soomaaliya laguna soo dhoweynayay markab shidaal qodisa oo uu turkigu u soo diray boobka khayraadka soomaaliya markabkan oo shan iyo tobankii febraayo ka soo shareecday takadda magaalada mersin ee dalka turkiga ayaa soo galay safar qaatay muddo konton iyo saddex maalin ah kaasoo ugu dambeyntii ku soo xirtay takadda caasimadda soomaaliya ee muqdisho madaxda murtadiintii ka qayb gashay munaasabadda soo dhoweynta ayaa ku faanay imaanshiyaha markabkaani iyadoo sidoo kalena xafladdaasi ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socota dowladda turkiga oo ugu horreeyey wasiirka tamarta kaas oo sheegay in dowladdiisu ay shidaal qodis ka bilowday biyaha dalka soomaaliya waxaa farxad iyo sharaf weyn inoo ah maanta safar saddex tallaabo ah tallaabadii labaad inaan qaadnay ee aan halkan ku sagootiyeyno markab kii hore sahanka ahay horaan halkan ugu sagootinnay sahankii wixii uu soo sheegay kamera dhalanteediina waa kana jakribey markabka la yidhaahdo noo taagan halkaa oo u socda shaqadaas inuu qabto maraakiibtan haddana ag taagan markabka weyn jakribey iyo maraakiibta la socotaahi intaasoo dhan safar laba bilood qaatay oo ay u soo socdeen soomaaliya si ay u yimaadaan oo waddooyinkii la mari jiray aan la mari karin ay ka soo leexdeen iyo maanta oo ay halkaa nala joogaan wasiirka waa bogaadinayaa waana u mahad celinayaa soomaaliya markii saddexaad uu yimaado waayo laba maroo ka mid ah wuxuu u yimiday arrimahan shidaalka mashruucan ayaa ka mid ah heshiisyada ay kooxda riddada u saxiixday maamulka ankara kaas oo xilligan u soo xirku xirtay xaalufinta khayraadka ceegaaga waddanka soomaaliya oo muddo ka badan labaatan san uu ka socdo duulaan dhinacyo badan oo uu qayb ka yahay midka dhaqaala boobka ah heshiisyadan oo gumaysi hor leh gelinaya soomaaliya iyo khayraadkeeda dabiiciga ah ayaa waxaa ugu weyn kan ku saabsan shidaalka kaasoo ay nuxurkiisa xukuumadda murtad gurguurtay ay ka qarisay guud ahaanba bulshada soomaaliyeed warbaahinta turkiga ayaana bannaanka soo dhigtay heshiisyada kooxda gurguurte ay la gashay dowladda riddada turkiga gaar ahaan heshiiska shidaal baarista ah nuqullada ay warbaahinta turkigu soo bandhigtay ayaa ka koobnaa afartan bog kuwaas oo lagu tilmaamay heshiiskii ugu xumaa ee riddada soomaaliya ay abid la gasho dal shisheeye waxaana labada gole ee dhawaaqiidda baarlamaanka riddada soomaaliya ay ansixiyeen horaantii sannadkii laba kun afar iyo labaatan iyagoo aan indho saarin waxa ku qoran nuqulka heshiiskaasi mid ka mid ah golaha gaaloobay ee dawaaqiidda baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa isagoo arrinkaasi ka hadlaya waxa uu yidhi baarlamaan warqad saxeexan oo ah heshiis ah oon la arag oon la akhrin oo mar inta la akhriyo akhrinta koowaad akhrinta labaad tan saddexaad aan loo aan loo amdkayn oo la saxeexay oo la yidhi kub oo ansax waay guddoomiyahayna waxaa loo bixiyey guddoomiyaha ansax heshiis weligii aan la arag waaya heshiiska turkiga heshiis weligii aan la arag akorkayna la yidhi ansax waay oo aan diidi waay hogaamiyaha turkiga murtadka lagu magacaabo rajab dayib erdogan ayaa dadkiisa u bandhigay guusha uu gaaray waxaana warqadaha heshiiskan oo saxiixna ay ku qornaayeen luuqadaha turkiga ingiriiska iyo soomaaliya la horgeeyey baarlamaanka turkiga kuwaas oo islamarkiiba qodob qodob u ansixiyey sida lasoo bandhigay heshiiskan xaaraanta ah waxaa ku cad in turkiga qaadanayo boqolkiiba sagaashan faa'iidada ka soo xaroota shidaalka soomaaliya halka soomaaliya loo ogol yahay boqolkiiba shan oo weliba faa'iido wadaag ah sidoo kalena inta soo hartay oo ah boqolkiiba shan ayaa loo qoondeeyey qarashaadka ku baxaya shidaal qodiskaasi dowladda turkiga ayaa la sheegay in lacago laaluushah ay ku bixisay sidii heshiiskan qalinka loogu duugi lahaa iyadoo mas-uuliyiintii matalaysay riddada soomaaliya la sheegay in xoogaa sandareertaha jeebka loogu shubay isla markaana halkaasi kaga saxiixatay heshiiskaasi filinwaaga ah sidoo kale waxaa jira ilawareedyo tibaaxaya in dowladda turkigu ay murtad gurguurta ka aqbashay codsi ahaa in saami yar oo carabdhaq ah oo si gaar ah jeebkiisa ugu dhaca loo raaciyo dhinaca shirkadaha turkiga sidoo kale waxaa ka mid ah qodobada in haddii dhinacyadu ay isku maandhaafaan heshiiska ay wada galeen cidda keli ee xaqa u leh in kiiska ay ka go'aan gaarto ay tahay dowladda turkiga gaar ahaan maxkamadda maamulka magaalada istanbul ee dalka turkiga kooxda riddada soomaaliya ayaa gebi ahaanba iyaga aan loo ogoleen in maxkamadaheeda ay furto wax dacwad ah oo la xidhiira heshiiska ay la galeen turkiga waxaana guud ahaanba qodobadan ay muujinayaan sida ay kooxda gurguurta u dhaxal wareejisay dalal shisheeyana ugu gacan gelisay khayraadka soomaaliya heshiiskan waxaa kale oo ku jira in kooxda riddada soomaaliya aanay ilaalin karin islamarkaana ay ciidan u diri karin meelaha shidaalka laga soo saarayo balse maamulka ankara uu isagu keenayo ciidamo turki ah oo sida la sheegay la wareegi doono dhammaan ammaanka goobahaasi qaybo ka mid a ciidamada turkiga oo la keenay soomaaliya ayaa kooxda gurguurtay waxay ku tilmaantay in soomaaliya loo keenay la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab balse sida heshiiska ku cad ciidamadan ayaa u xil saaran ilaalinta danaha turkiga ee soomaaliya turkiga ayaa loo oggolaaday in uu la wareego dhammaan goobaha shidaal baarista taas oo muujinaysa in gebi ahaanba meesha laga saaray maleeshiyaadkii kala duwanaa ee kooxda riddada soomaaliya kooxda murtad gurguurta oo calanka u sida maamulada dunida ugu musuq maasuqa badan ayaa heshiiskan ay qalinka ku duugtay uu la mid yahay heshiisyo musuq maasuq oo horey ugu dhacay dalal dhaca qaaradda afrika sidoo kale heshiisyadan xaaraanta ah ee ay wada galeen kooxaha riddada ee turkiga iyo soomaaliya ayaa la sheegay inay la mid yihiin heshiisyadii uu faransiisku la galay maamulada maqaarsaarka ah ee ka jira galbeedka qaaradda afrika gaar ahaan dalalka neejar maali iyo burkina faso faransiiska ayaa ciidamadiisa geeyey dalalkaasi gaar ahaan meelihii uu kala bixi lahaa macdanta wuxuuna markii dambe uu ciidamadaasi u adeegsaday faragelinta arrimaha gudaha ee dalkaasi isaga oo ku dadaali jiray in uu kursiga ku ilaaliyo hadba madaxweynaha uu u arko in uu ka shaqaynayo danaha faransiiska dowladda turkiga ayaa iyadana hadda tijaabadaasi ka bilowday dalka soomaaliya iyadoo usoo tafa xiidatay sidii ay u booba lahayd khayraadka dalka islamarkaana ugu adeegsan lahayd kooxda riddada ee uu majaraha u hayo murtad xasan gurguurte waxaa la og yahay kaalintii turkiga uu ka qaatay duulaankii gurguurta uu ku qaaday maamulkii riddada ee lafta gareen bishii maarso ee sannadkan laba kun lix iyo labaatan waxaana diyaaradaha dorooniska ee turkigu ay qayb ka ahaayeen duulaankii lagu qabsaday magaalada baydhabo dowladda turkiga waxay la wareegtay gacan ku-haynta goobaha muhiimka ee dalka islamarkaana keensatay shirkado iyadu ay leedahay oo la wareegay ilihii dhaqaale ee dalka ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho oo ay kala soo bixi jireen nolol maalmeedkooda albayraq iyo faafuuri oo ah shirkado laga leeyahay waddanka turkiga ayaa maamula takadda caalamiga ah ee magaalada muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee aadan cadda kuwaas oo muddo toban sana ay gacanta ku hayaan shirkadahaasi dhammaan shaqaalihii soomaaliyeed ee ka shaqayn jiray goobahaasi shirkadahan ayaa noqday ilaha ugu waaweyn ee dhinaca dakhliga ee turkiga uu ka helo dalka soomaaliya iyadoo kooxda riddada aan lala wadaagin cadadka dhabta ah ee ay ku urursadaan dhaqaalaha ka soo baxa goobahaasi ay gacanta ku hayaan iyadoo la sheegay inay ka helaan dhaqaale aad u fara badan oo si joogtaha loogu daabulo waddanka turkiga marka laga yimaado ilaha dhaqaale ee la dhaxal wareejiyey turkiga intaasi kuma ekaysan wuxuuse kusii lagu fidsaday ganacsiyo badan oo uu dalku lahaa isaga oo dhinaca kalena deegaanada soomaaliya qaarkood u diyaarsaday in uu ka dhigto goobo uu hubkiisa ku tijaabiyo
waa qaybsan tahay muqdisho meeshii la odhan jira waxaa yeeshay wiil la yidhaho turki meeluu nooga yimid lama yaqaan wuxuu nagu darsaday lama yaqaan waxaa noo keenay lama yaqaan qaynuunka uu waddanka ku degay lama yaqaan aylaboorkii isagaa haysta dekadii isagaa haysta dhismihii magaalada isagaa haysta batrool baan qodayaa buu leeyahay nin maraana oo xanuunsan oo dowladda iyo nidaamku wuxuu yahay aan aqoon baa wuxuu arko isaga saxiixay taliyaha ciidanka maalin dhawood isagaa bedelay odowaa wuxuu yidhi xeryaha ciidanka iyo nidaamka iyo howlaha lama iibsan karo wuxuu yidhi waa bedel hadda waxaa odhanaya waa bedelaya waa wiil turkiya mucjisooyinka aanu aragnay baa waxaa ka mid ah turkiyow maxaa noo qabatay maxaana tartay turki baahi baa keentay waa nin danaysta ah waa nin dantii yaqaan waa nin maairbaddun kuu gelinayn waa nin wuxuu lagu soo galay caawino iyo dad baan caawinayaa iyo ehel iyo islaam baan ahay iyo babab wax ka jiraan ma jiraan islaamnimadiisu hadday daaca tahay falastiin baa soddon sano loogu agbaabiinaya lagu garaacayey wuxuu u qabta ma leh isagoo daawanaya yahuudi baabiinaysa turki dalka isagu ma leh waa inuuna dhaafo gohayn arrintaa turkiga walaac badan baa laga muujiyey ninkaa waxaanu leenahay na dhaaf dalkani madaxweyne ma leh dalkani madaxweyne waa ka dhumay xasan shiikh oo balanbaalisa oo meeluu u socdo iyo wuxuu saxiixayo iyo wuxuu qoraayo iyo wuxuu bixinaya midna la ogeyn hal qisaan idinku darayaa caalimka waxaa mamnuuc ka ah safaaraduhu inay degaan xeebta turkigu wuxuu degan yahay safaaradiisu xeebta qadar waxay degan tahay xeebta magodad hoosey samaysteen waa ka mamnuuc caalimka badda xeebta agteeda ah in safaaradii degto waa waxaan shareecadda qaabilsanayn waa waxaa nidaamka iyo tashwiisha ku dhigay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad lagu daahfurayay xarun caafimaad ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool xaruntan caafimaad ee bulshada ku dhaqan degmada tieglow siin doonta daryeel caafimaad allah caafimaad hayey ayay deegaankooda ka hirgeliyeen dhallinyaro waxbaratay islamarkaana go'aansatay in dadkooda iyo deegaankooda wax taraan tallaabadaas oo ay si weyn u soo dhoweysay wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada tieglow ugu horeyn waxaa munaasabadan kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimmada wilaayadda islaamiga ah ee bakool bismillaah alxamdu lilaah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ajmaciin amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacda salaam ilaahi subxaana wa tacaala yaa mahadleh nicmo taankuwiinanka nicmeeyey nicmada islaamka iyo iimaanka ilaahayna inka nicmeeya mahadleh dad badanoo nnu xoog badan oo muslimiin hayna jiraan nicmo qaale ilaahayna sii ilaahay subxaana wa tacaala ninka ma hadayno geeka ma in fadhiynay xaflad laku furaayo marka isbitaal aran eed muhiiman aw eeda muhiim eeta bani aadamkamay ka koobanya ruux iyo jasadba ka koobanya ruuxdiis ma in bahanta oo madaawun aha qur-aanka kariimka ah wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka may handijiyay daawa inimarka quluubta daawun ay caqiidada hun qalbaga laka daawaya saas oo kale abdaantana daawun ay may kale isbitaale iyo dadka dhakhaatiirta daawayaana badanka bani aadanka badanka lamadaba lama muhiim ah olinka maaramaano marka may laha dadkii ka fikiray ilaahay subxaana wa tacaala khayr injaazi hubanwiino magaalada komoqanaytay eed kaalantiya anbanaanaytiya la buwiyey ilaahay subxaana wa tacaala dadkii ha ka fekeray dadkii ha galgaaliyey dadkii juhdun ha suubi ajarjo ilaahayse subxaana wa tacaala may kala bulshada kale dadka muslimiinta ah anka baaday marka inii dadka awoonta leh haddii magaalada kooban la ka faa'iidaysada inay marka ka faa'iidaysayaan furuska amiigi maalin yaalaan inay ka faa'iidaysayaan anka baade hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu furfurashada kelimadaasi tawciyada ah kadib waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha cisbitaalka cusub ee degmada tieglow
dhammaan walmaalintiiniska koyti eediyadaasiin kugu mahadnagaana sida quradco badan oo nin ajiibteen ujeedka geegsiinka weerna walibeetaa inii isbitaal degmada tieglow baahadii kaafiyaas inii unulay sheegni dhalinyaradii oo deegaanka walhaanbarati iyo in badanku fadheeni mayba garawsanayni deegaanka ingnanna oo qayb caafimaad kuweydina qaybtii caafimaad ilaahay mayba nayguuleeyey ee lama ku labaati lit bili afraad inay geeka una ilbaabada an furna marka isbitaalka waliba shaqeey doone waa leer labaati afar saacadood ee isbitaalka mayba liya qayb emergency ay dhakhtar sheeg oo xaalad degdeg ee madii sukoytis horey ku qaabilow oo labaatan afar saac diyaarka ay heeganka isbitaalka isbitaalka maybaliya qayb oo umulise maamadii horkukoyt inii hore lagu qaabilow umulise dhimaystiran technique eh iyo roogda isbitaalka maybaliya qayb shaybaari in dhimaystiran oo qalab shay dhimaystiran c b c haadoy biochemistry haadoy wali isbitaal oo banaanka linka baafadi oo of binaadin laka baarafad qalab ii sheegnay yaala ee isbitaalka maybaliya qayb saale eh oo qaliine eh haatoy buro haatoy eerna haatoy enog iyo aaris oo la shalbadbaadow haatoy dhakhtarkii guud iyo qaliinadana nin rooga dhakhtarkii waliba wahaa afarta cudur iyo qaliinadii oo iska darsadii dhakhtar guud iyo qaliinow lafi iyo sameeye xitaa biriki hire dhakhtar oo تخصصي وليبها سيس بتالك قريبة تخصصي وليبها تخصص جوني اللي يقليني دي سلي استالك ما يبليها إذاك بولش أو أمرجنس أو باوركي هاي حدي ماما بلد جس دي ناني شايك إلا دمبو oo leer maamada sameeyay ka xanuun sadaayta leer news baawrku umbah bas emergency isbitaalka u sikashan isbitaalka mayba kale leeya farmashi oo qalbsheen dhamaystiran daawooyinka inta la ku goro waliba emergency waliba waa daawada aan ku hele haddii laan emergency ninsheena banaanka leenkagabana daawadiisa isbitaalka iyo marwelbar laku hele shalay oo kale mayba dhiiday maamo oo isbuuc oo kale anogshe ka dhex dhimidi isniintu isniintee aytirsoon la saari oo la erimay leeraay anogu dhimidi iyo shalayeeda oo boosteejadun baawur ansuranya maamadana eneemiyateeta dhiigba afar leyba ka jarta yaa isbitaalka ninsheeg unoo shaqa an ka jarne oo qalabka buulaanin dhimaysan geeka lee furo islena yama aragnay maamadaasay oo xaaladii allow sahleta ilaahay marshay dhaqaatiirtee weeri xafadooji aan ku weerni way ku howlgali anagii ilaahay nii guulay anagii oo miiday anu madagi xataa ku hallaaway kula lafaaway yaallaha ku saari alxamdulilah haddii isbitaalka ka jarta weliba ilaahay ku tuugana inay isu ilaahay nila garab galo bukaanadaasay oo deegaanka ambaahan haddii qaliin haada fadii haddii haada fadii emergency case oo la kaxaliyo isbitaalka la kaxaliyo intaasay waliba isbitaalku koobanye hadhowaada mar kale iyo mar saddexaad eeda amaasantiin insha allah waxaa munaasabadda kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah ganacsatada degmada tieglow iyagoo soo dhoweeyey isxilqaanka dhallinyaradaasi ay isku xilqaameen daboolidda qayb ka mid ah baahida bulshadooda bismillaahi rahmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin wasala allaahuma calaa sayidina maxamed iyo calaa aali maxamed geekamay dareemahoyne degmadii ten cisbitaal usub intii laku furi cisbitaalkaas baxadiis eedani hayti waan hadhowaayana qaybtii ganacsadii haddii ana tafadal ila haandhawaayana waa bahdiis eedani hayti waliba tabar e intii haandhawaayna iyo anka tiragalni waan hadhowaayana insha allah haddii ilaaheer ma ingma hadaliyey raggii oo haka dadaali juhdigama habii raggii ha ku qayb gali xafladagna eeda iyoona maay ankama hasinyin maamulkii degmo ee gobol eeda ankama hadaliyaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على ما لا نبي بعد خياري سلام انتين سلام بعد إيه دا أرد جيك فرح كان أرد فرح لكوب كرمة أولا دقمدي أو أرد باحدي إيه دا أرد أنك باهنا إن إسبتال كان مدو بعد أنك تاماني يدي هك فكرتي يدي أرد أن لقرب قال لي بأرد جزاكم الله جزاء إيه دا أرد أنك مهدليان سدي بأرد يورت لأنك علمي برضوي أرد ديني maadi bardoy malinka baahanya degmidii ini la sheani sidiiba hadda isbitaala la sheani wali baahadii kale jarta degmada arday ini la sheani taasba arday codsigii arday haddana axkadar arday intii dhimnayd laxkadaro codsadaan maamulkan arday ini arday ilaahay aroosuuna niig buuriyo waliba arday dhammaystirno beledkii baahidiisa yooba arday ku badan ini arday nii buuriyaan wali dhiman arday duldaleelo unmis gordaan yoon fikiraan taasaa liin baahanyi wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى كما هديان ما هد الله ويدمات الله إن إلهي كما هديان إلهي سبحانه وتعالى والنيوالي أمة الإسلام والإيمان ثم ما هديان ولاي إسلامي أورنتي gacmo furun ha ka dhawaaytay dadkii deegaankan walxambaraday runtii inay ummadii walanqobdan haskelqaami ha ogolaatay ha dhawaaytayaan iyadan mahdiyaan may kale mahdiyaane runtii raggii ishelqaamay inay bulshadii walanqobadeenoo ka tala galeen ilaahay tabaaraka wa tacaala maylanaha xigmadii alla ha hagaajiyo ilaahayna ha garab galo ee may kale runtii mahdiyaane oo meelinku baxsanayne rigmajari degmada roogen hordhaan ishilqaameen halhal qofood yo ishilqaameen bulshadii wali tabarto en qobadaayeen qof waliba daaqadii isleeyey qobada eeda muhiim ngata waa firmishayaal yareeraa jareen runtii oo waana edeega intiisi badan qobadaayeen waliyo ku baxsalay baxaay inta yaraytay oo dhiman aytay bannaankan baxaasi haddii haddi geek regliin hale oo deegaanka ha fikireen eedaan ma hadayaan runtii akhyaaray marka maysin lanaa insha allah waa dhiirigelin muhiime ummadan sangaragaasan muslimka edeegaan baahanta wadanka waylka nooliya nafta biniaadanka haddii lah ku guduba beer iyo hoolilka nooli majaru geeka dhakhtar hoole oo furmishiisna ku furunta oo neefka talaalaw mala aragaw geek wadankan kam boqol qofooda degmadan kumada inay caafimaad ee hoolaha kubateel ku yaab malan aragaw dhibaataduna haysta kumadata qof khaarijiga ku kooy oo kontrakti wadada walaa yaro usug wadada inay wal yar ku biifadaw sadebilood ka bacdina kontrakti dhammaatay laraa umad ilaahay ka qabaday waa xigmadii oo lahaanba fahamsan may kale injarna beero ka noolna dhakhtar beero ee farmashiida furunta laku qaadaw daawadii beero malahaay ummadii may nagatay runtii inay badda ku gudub wadamada khaarijka markiiyaa seetaan bay lilka gumaysan lilay wadankan kuwinay gaalada maraykanka way lay bulcid way soomaaliya waa ha urti lay iyo haqiiga ee satmaankan dheegasi waa nimankii rididya ku reebeen hataa fiisooyinkii dalkugalkaya ya ku roojiyeen saase lahaan uri haqiiga ahaan dhulkun ilaahay bana si dhallinyarada khaarijiga jarta ama kuwa daakhiliga roogan oo wadanka roogan maylanaaha wadankii nibada ku jarta bulshadii ha roogda awooda wa roogda abooga wa roog caada wa roogda walaalo ha roogta maylana runtii lankasto xigmad ee umadun ambaahan haaye ini deegaanka kabiire laaka dhawaay may xaqiiga ee may buaha hoola aad halaasan halaas dadkana badbaadiyo halaas may siin leenaaha dhallinyaroy hooba geeka fikirteen nidaamkan ka firteen garab igaashanga siin ena hadafka islaamka lee may kuma dahta in iska talado lan waliba wali usa qiime ee leeyi oo xidfada leey ummadu in hansaara hooba la iska talagala lan meelika eeda ka eeda ummadan iska falnaadas ogdin hadda dekadii yaa la shal hiridi badaacadiya ka tiila leey daaro mal injeeda onogadan ka yar lan ka hadda uno dhan aabyaaleena xaqiiqa kiila bariis ee hoob la kuway onogeeda oo galay bariis digriyaalana qadaaya waxyaalaha oo dhumiya kuma dhata laakiin hoob noo hirid ku waran hoob noo hirid geeka way limbaahanya walaa dhulka xaqulaha ku saara limbaahanya akhyaaray marka warkaan ka dheeraday dhulkan biilay webiga koo daahir ay koo baadhin ee waay xaqiiqad dadkii oo dhulkan gorada jaray dhaqa injineeriyada hor ahaay xarakada maynay sheegday markii la weydii webiyaasha oo daahirka eh waaba muuqadan haan baadhinka inay degtiyaglo meel haqaadeen kuma dhat xaqiiqa ahaan waliba elsiyeed mitrayl qodoba bii ku kooyo hayaan haddii soddon iyo afartan la deersiiyo may nagadata adduunyada oo dhan waraabta maysin sheegana insha allah dhiirigelin walib waa yaa garab siin kaleen un waa yeli ana laakiin garab siin ana haddii ilaahay raalli ka nagda mar labaad mar saddexaad mar afraad mar shanaad boqolaad hasiin dhawayaan wabilaahi tawfiiq asalaam calaykum raxmatullahi barakaatu xafladii furitaanka goobtan caafimaad ee degmada tiyeglow ee dhallinyarada isxilqaantay ay fureen waxaa ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الأعزاء إلهي سبحانه وتعالى بمهد أسكله الله مسلمين ووالي نعمة تنجيك ونعمة الأمن إنك وينته برواغدا أنت اللي ينفدي ونسي الله سانك مهد نغان ilaahay subxaana wa tacaala deegaankayga may kawaalay deegaan nabdeeda ilaahay kawaali ilaahay subxaana wa tacaala inaynunka mahdayn maxad oo linkoobo kon unka mahdayn iyo waajibni ee walaalayaal nicmadan hoobaad shukriidu ilaahay subxaana wa tacaalaa kiin sugay daa'im haadaas hoobaad ilaahay subxaana wa tacaala nicmadii kasii inka shukriinan ilaahay subxaana wa tacaala koogaadada reertijeeglow guudhaan dadweynaha ka nool may baa lahaa shukri waajibsiinka ah in ilaahay subxaana wa tacaala isinka shukriidaan ilaahay subxaana wa tacaala walinkooba kon isinka shukriidaan oo waajibsiinka ah in ilaahay subxaana wa tacaala marar badan unka shukriinyan ninku baahanyi walaalayaal may baa la sheegay walaalo ana hore hatariyeenaa waxyaabaha geeka deegaankunkan ah meelo badan oo unumayb waa darisniin alan liinku helaan oo deegaankayn luku helaw may kuma dhaha nabadgeliidin alinku helaan deegaamadahani hereeraysan sida hadda hudur kuma dhata may baa lena tan hadda xafladii unu roogn hoob aan haagnagada marxaban bikuma siin lena jasaakumullahu khayra aljazaa waliin baahanaayay deegaanka linka dhabqabay eedii eedlinka baahnaya suubidan ilaahay subxaana wa tacaala xirfadda sinshaantaan xirfad dadka muslimiinta ee deegaanka ka nool anfaas allah ka weelo xirfad intoo barakaysanoo dadka muslimiinta ka guulaysadaan ilaahay ha ka weelo jazaakum allahu khayr aljazaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala aan kama hadayaan ni'imada oo ilaahayna sii ilaahayna insiyaadi ikhwaani deegaankan kollay isla ogsantiin maybo ah degmadii tijeeglow baahad badnaa yayaali tan oo kale kumad ah dadkii ha qalgaaliyey maybo ah jihda ha geliyey dheeftan hanin doori ilaahay barakaay unujo allahi barakaay ilaahay maybo ah miisanjo akhrinka ka ikhwaani maylan baahanyaa ni'imadii ilaahayni inshaani ini unun ku faa'iidoysan sidab horayliin sheegaya lamba ogoontoolii lamba ogoontiileyi hoob hallabahoo unamaybo ah iska talen hormara diiranang laakiin lamba ogoontiileyi hoob isku haasidno admaykin kuhaitale lankasta er hormar madeeran deegankeen hormar madeeraw unun maybo ah dibindhiyanidhiya may haka gebagabaayey un deegankeen deegan nabdeedu maybo ah dadki hirfada lakooy hadhowaayaan wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu walaalayaal awalan ilaahay mahadyaana subxaanahu watacaala oona wali dad muslimiin eh haaniyan mayba mahadyaanaha walaayiditan ee bakool oo runtii arrintan undhaha qalqaalini muddo dheerna mayba waha kataamani gacan iyo mayba aha garabnaysiidii iyadna haniindhawayti qalqaaladaniilalahayti se ummadii mayba wahayaada hoosea ka noolayti liinka ka edeega wanaag iyo kheer geeka mayba aan roognaha furitaan oo la furaw isbitaal laku furaw gobolka bakool gaar ahaan degmada tiyeglow oo ah xaruntii gobolka bakool runtii eeda aan ka faraxsigna arrintan eeda id eeda aan ka faraxsigna heraabti madiaan intaha gali may arayhe meelimayba waa isbitaalay dheene una magaalooyinka wiwiingaa baka argaanay may walaa oo sawarkayna waaba fiiriyaanay baaburko idaa abbaartanba magaalada hanuunka dadareeray khera iyo baaburkan dadareero haylaah wali gudaaka jaroon hal ay tusoo heryaan gudaatyo oo mayba wax dhakhaatiirta kumbad waa ay horkahay meelomay ijeeyahin qolko igili qolko mayl aray arayhe qolka oo arrimaha degdegga lahay oo yar dadki dhibaataha ka dhiida mooto halgadoonti mootada nin daran ogda un hadda mooto hanuun asiibo hayt mootada halgadoonti lafaha ku jabjabeen habadi laha ka dhawi dhibaato dhan hala gudboonati qolkana laha ka dhawaaya eri galabkii ka jar madi ana fiiri iyada aan ka farax qalbaana mayb waa magaalooyinka xamar muqdisho soomaali lay ka aragi ma miilha ku sokaan aan ka arag nee ka aragi iyada aan farhay alxamdulilah ari haddina wiil kale tusbo ari haddina iwadayhin qolaa ijeeyish shaybaarka guud yol aray way eri igiliw arhay alaabana liyaabi akarig hadan sheekin ha walaa in kusi sheegi liyaabi alxamdulilah arhay sareetilka iifadaa yatan eh adduunyo dhown ada wala nafka in qobdaan ani hadda ingiriis makasaa ogdaad isu ingiriis ay inka sheegaay badnaa ka aragi maasha allah farhay haddan hor inwada ari haddana may ijeeyihin qolku mayl arhay arhay qolkii oo hooyooyinka oo maybuaha laka cumuliyaayo ay ari gabroogi hooba may buha foolaha qabata meelilaha ka dhawaayo yay ari hadan farahi balaanta in badan tagnayno dhalaas leemha use dhibaatida isla dare maana baaburay marweelba roor haay alxamdulilah saasaa haa ilaahay khayrsan si ari haddana iwadi haddana meel kale ijeeyihi qol kale aan afjiiban kasaana itusi oo walaaka jarob ana liyaabi ha ku nagdi hadan dhakhtarkii guud bay injeylanki dhakhtarkii bakanle waa yari walaa hor fadhiyoba ardiyaabas aan dhakhtara meel iska waraysani ha igwadi haddana farmiishidii oo isbitaalkii lahay daawada hortooba dilikin qoro banaanka lamooda oo mayba horgadikan qoranta lama layo inaada hadla inaada wayta lima hadfane waatuu awo itusa taabsi oo hantan bayada egadoy warki maasha allah anma dafar haddii aan dhamaa taranta ilaahay ka mahadi dadki juhdigin i dadaalkan suubi dhallinyaradii deegaanka andhalati oo walaaha aas aaseen maysan lanaa marxaban bikum walaalyaalow iyadaasin ka faraxsigna mayab kale lanaa walaalyaalow sida walaali oo horhey noqobadii horheyta inshaagdi alla anti deegaanka andhalati oo wadamada korolaha ka baradeen ini wadankiyo kooyan horey baan inin fasaynan ari iniyo kooyanoo wadankii walan qobadan wadankii aadiyo roogda ariitiyo roogda walka baradan yacni may kale sheegeye dadweynaha oo muslimiinta shucuubta ee wadanka ka nool meel alla meeli halas ahaato inii waxaa ku faa'iidaysadaan isbitaalkan geelku hergeli degmada tiyeglow oo dhinaca welba oo dhan ini dadku kaa fiyaw akhyaaray eernan hawal sheewaha araada eerna dadabaa soo jartay geeka lanfadhangalasi akooy buraha dib unub ogni niita taale fanqalala seeliley aradan wal badano badano meelilba haytay baasilin waysanaay yaa araadi kooy hararkii awale ole hoosiisa yaa habshinki walku kaabsadoohay ayla ku qanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu suldaanka guud ee beesha jiribleh suldaan ibraahim isxaaq cabdi ayaa isaguna kelimad muhiima goobta ka jeediyey alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri diinina wadiin وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي أم مهدنغان ilaahigii walbadan ninka nacmeey nacmooyin oo fara badan oo noon aan koobo korno may kale aan mahadnagaane walaalowgii dadaalkan ii juhdugunbii oo tan hadduuna geeka aan fadhiyna ee isbitaalku xafladiisa haddaliin fadhiyay afuritaanjey dadkii haddaa juhdigaas biyey dadaalkaas biyey may lanaa jazaakum allahu khayr intaas kadib ikhwaani kollay may la ogyaaha bani aadamka haddee haddii iska tirgala in walbadan gobod kor hadda degmadun walbadan yaa ilaahay ninka nacmeeya hadda ka haysani owlna ka haysani hadda nacmada sidayaaba haddii usa qofka bani'aadanka ah kumoganta mayla ku yaaba inuusan uun dareen laakiin magii usa hala yalla dareeme haddana maysii eedliin dareemay magii la waaye nacmooyin fara badan oo ku jara geeg oo wal ilaahay liinka mahadaya may kumada owlaan hadda amniga kumada amniga ilaahay nisay ilaahay aan ka mahadayaan dhibaato ma ku jarta khalkhal ma ku jar colaad ma ku jarta amni bilaaringaa ilaahaynaynsii aan ka mahadnagaan maamul islaami ahaysan kutubada yalla akhriyohay culmi roogda hilaa hadda laankii usuub hadde walbarasho an fadaanee masaha aan ogshay walbarasho an la fadaanee meelo kale an muuqato goonuu laakiin hadda nicmooyin fara badanaa yaalan maylu barnaamijkunga haddaan roogna haddii aan wakhtiga hea gaabiyoolilahay dhexgala haddee tan haddaba nin sheegayahay mudiirka ficilka haddee shalay la qobadi may la ogyaaha degmadun dhakhaatiir walaa nin roogi isbitaalkoo nin furunaay farmashiyaal furunaayeen laakiin ma jarna baaho oo geekuuna kuku badbaadan ini uun haddii emergency kooy mase kala balamaytoo lay dhiboo may laaraay foollo oo kala kooyto walaaje may laaraay iska onogii hoogaho ahwaalow walla bahaylay inte hanin dhow lay laaraay ama beledwiinoa ama baydhoowa ama xamara yow haddii geeka arrintiya hayti dadnoo kaafiyaw halni oo meelun haddii geeka isbitaal la furohay oo fadaana haddii ilaahay arra inina kaafi baahida yahayti ininoo kaafi rajayana otan hadda buulaba facalkii koowaad haddaba la qoboday atinin sheegay hee mahadwiinu ilaahay aan ka mahadayaan arrintiyaade maylana ikhwaani wal wadanka oo aad wal ilaahay ka bari aad walanka qobata hadda weliba ajar baa leta faa'iidina adikiingata ini dadkii kaan walanqobata waana ku shaqaysata wala id faa'iidin ew marka intiiba maylaaraay barnaamijku sugee oqoombi ilaahay siy oo bulshadunba walanqobada korta hadhowaayaan maylanaa maylaaraay wadankin kooy nibada ku jarta jazaakum allahu khayr warka ka dheeraday mayanka baaqay lan allaala lankii maylaaraay deegaanka aan dhaladay oo walba oqoon elle walba maskaxa ee deegaankun haka kordhii koro haka dhowaayaan haka dhowaada lena jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa xafladda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan isagoo bulshada iyo dhallinyaradaba ugu baaqay inay dhulkooda maal gashtaan maadaama ay haystaan amni buuxa oo la ysku hallayn karo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaquulu allahu subxaanahu watacaala waidaa maridtu fahuwa yashfiin amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu awalan wa aakhiran mayg mahadnagaane allah subxaanah wa tacaala islaamnimada iyo iimaanka iyo amniga iyo ku dhaqanka shariicada islaamka ilaahay subxaanah wa tacaala nasii yaan ka mahadnagaana bacdallaahi mayg mahadnagay dhammaan dadka muslimiinta ee culamaadudiinka ganacsatada nuqabada salaadiinta waxaa ku qiib galaan xafladun iftitaaxkan ah isbitaalka degmada tiyoglowla ku furahay waxaa ku qiib galaan xafladdaas oo balana jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay siin barkaa yeelana intaas kadib walaalayaal waqtiga maadaama isku kooban iyo kelimadan kooban aada doonta insha allahu tacaala haddii un anigu ilaah islaamiga ah ee bakool maybaa hadhawaayana hordhaangnahan dhawayni le markii ogolaaniba nanin bandhigkii ogolaaniba ya hadhawayni haddana maybaa kafarhasagnaa qalbu furun waasace haka dhawaayana ilaahay barakaaya regesel qaamay deegaankan dhaladay walhabaraday aqoonti tiyon wadanka ka nageen way ballanaa marxaban bikum jazaakum allahu khayr jazaa ilaahay subxaana wa tacaala aqoonta isan latinsiin barakaay ilaahay subxaana wa tacaala dembigin dembiwaalidiintiiba ilaahay dhaafa dadka muslimiinta ana may waahaani wal haka kordhiyey baahidiyo dabool ilaahay siinka wala hadhowaadiya siin lana mar kale eedi eednanka faraxsagna haddii aan walyar siin la kaftama dhallinyarada naftiya ogdaa tiyoglow hadda may la katariyay magaalooyinka inkaguwin cumr ahaan markii la arda ahaan taqriiban may waa afar boqol sano ya jarta afar qarn ya tiyoglow laraw jari degmadii hajarti tiyoglow salay tiyoglow hayte waagii talyaani tiyoglow la aate ma marka jazaahum ullahu khayra jazaa dhallinyarada naftiyo misku kooyna walaha raaya asma magaaladii oo magaalana kaatay juhdi la geliyey dhismadiya iyo markii la araga may wahaan lanki arag eedanka farahaw oo may laara jari kaabiyeeshi bulshadu walil araayi la hagaajiyey haddii koronto ata koley hadda koronto isbitaal koronto inbaanya ogda koronto laan mashageew may wahaan tubadii biyaha oo kale waxyaabaha oo daruuriga ah oo dadka maana aan baahanyin koronto oo may la raayi oo dad gaar ee shacab leyin oo may la raayi wilaayad weertay balnimiyo hadda ogaa aray la galgaaliyey koley sanba korotan yaan furunta biyo oo kale maana tubugilin alkasuubi wilaayada suubidi dadka geeka alxamdulilah magaalada markii la arag hadda geeka magaalooyinka soomaaliya markii la arag magaalooyinka indhoonka jiididow ilaahay ka mahadsan jazaahumullahu khayra jazaa juhda oo dadka deegaanka degan iyo wilaayadii iyo shacabkii wilaayada ka hoos noolaay may la rahay iskaalmaysadeen oo may wahaan walqobdeen isagan walaha ka dartan ilaahay siin barakaay weli maanaa ma dhow maanaa koob ilama maroog si un fadaan insha allahu tabaaraka wa tacaala jazaakumullahu khayra jazaa hadhowaada caafimaadkan hadda kolley qeybaanku muhiimsinya kumid ay runtii dad badan awal ha ku dalbadeen wilaayad intii roogdi may kumid ahaa haalanki taakoy wilaayad heligi koojti lehayd walaalkaas dalaba sheendhadi erjiha gorodi walku aqbali may kala jartay yarkoo kale usana shaagnuur dhalay usuna may laara jari wilaayad helija lehayti usuna macnaa inshaa wala furdi jazaahumullahu khayra jazaa dad kale farmashii iskula jaraan jazaahumullahu khayra jazaa naftiyo edeeg ahayan ilaahay barakaay walka dhaganaay jazaahumullahu khayra jazaa juhdi fardi la isku hay tabartiyo lay yarahay timaamay waa maasha allah ilaahay barakaay edeeg umutumana eedanka edeegaan kaagna mayba nagde ziyaadi nagde meeloy dhimanaytee buusi mayan iskaash iyo habaas insha allahu tabaaraka watacaala jazaahum allahu khayra jazaawa lana may kala furnaay isbitaal wilaayada latana furnaay oo isna marka maalra dadka lanka edeega oo hadda digtoorka hadalaay oo kumid hay digtoorka insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra jazaa dadkan marka may la raay un horumar deysino fadaan adduunyo aakharab hormaran wali tabartan yaan surnaay waanan surugna insha allahu tabaaraka watacaala dhallinyaraduna may bangeeyini dayisho wanaagsan dadka reed jar wadnanka ila maalgasha fursad badana taala gobolkan bokool dadka meerana bokool shiid ahaan wal maxa ku bahayan araan saam eh dhulkun dhul barwaaqe soomaali dhan ba dhul barwaaqe ilahay kuwaali khayraadka dalka ka jar adu webigo intama maraa tiyeelow tunatiyo dadka maku buru aragsug ma og webu webiga usugahay malku gudubu kor markii roob koy asma lankasta landabaa lankasta lanwiin baado magala kor baandis doonga laku gudubahay sanadkii fataahaadka ay ku faa'iidaysadaa biyoogi usugahayna mareen bahan horaan qulqulan meelo horan ka dhammaadan biyoas markii kooyan hoob intii ilbaab loo suubiyo bihireen loo suubiyo dhab la sii intana makiinado ila marsiyo ilanka biyo beero laka fasah tiyeeg loomay nagadaase barwaaq sooranga nagadaas aslan wal raashin la arhaw dibidka kooyman baan gobolka bakoolaka filnaada gorta oo biyoogaas laka fasaha beero beerogaasa waraabiye markii beero maanaa waraabangna kadib wal fasay ilbaabka laku fure isku gulgula biyo moodeen makaas dhibna magaalada minjeysdaw marka fursad badan yaa jarta manaa oo dhanka xoolaha yaa ku jarta xanaanada xoolaha haddii ata haddii ata marka may laara jari beeraha haddii ata furas badan a jaran dhallinyarada marka may waa walha baradan gaalada wadanka manaa walku difaacay maa muslimiinta aan dagaalamaayaan manaa dalka khayraadsiya in la ilaaliyo marka jazaakum allahu khayra jazaa inuu ku faa'iidaysado hamar walma jara dhallinyaradii shagalaagum baagamuundu ki jacmaada ku bahaya ma en baahaya magafo yaan galan galahay tahriibaan bahay meeloo ka dhimad hay wilaayaadka islaamkana geeka may bataale shaqo iyo fursad kelmaday may baa ka gebagabaayey in marka maanaa dadka lag naxariiso lunturo lahadhawaayo bukaan wali koley ku warqabtan takhaatiirteedaan gordaa wali tabar e koley oo adeega bulshadiisanba wadanka ku koytan intan koytan marka insha allahu taala wali tabartin koomay baba jaree walaa yaro khidmad ee la qaado nafti oo maylaar jari maaba ngala kor oo hal shay baadin hayn mar koley insha allahu taala in laisla wadaago unun wilaayad ana garaba siin kan wali saas oo kale ee la fahm waayo arrintiisna marjasa too qaliin an baahanyo baasanan haysane haaladis allow sahalad isbitaalka hooba bana daboolo waayo wilaayad nafti han kaalmaysada wali culaas siinka nagada marku insha allahu tacaala kawalaay ahaan in una siinka garab siin idooga bulshada leeban surugnaa diyaaraan ana jazaakum allahu khayra jazaa baaraka allahu fiikum xafladdeena meelaan inkirinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen isniin ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu